gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle oo uu weheliyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa si wadajira xeragga ugu jaray qeybta wicitaanada xarunta qaran ee howlgallada gurmadka deg dega ah ee hay-adda sodma xaruntan ayaa loo asaasay isku xirka howlgallada gurmadka deg dega ah ka jawaabidda xaaladaha adag ee ay la kulmaan bulshada soomaaliyeed maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda sodma ayaa ka warbixiyey muhiimadda xaruntaana waxaan rabaa inaan mar kale idiin sheego nambarka la wici doono waa afar afar sagaal nambarkaas gadaasheeda ka muuqdo waxaan rajeynayaa in social mediaha iyo meediada guud ahaan lasoo dhigi doono marka waxaan rabaa inay la dhahdaan ummadda soomaaliyeed ciddii dhibaato ay dareento ama ha naqato dhib ku soo gaaray oo ilaahay naga haye emergency ku yimiday ama ha naqato mid dulmi lagula sameynayo oo wax sida uu meeshan ka sheegay ninkii mas-uulka ka ahaay arrimaha aid aviationka oo runtii kaamuleyda iyo dadka masaakiinta ah warbixintooda ay soo gudbinayaan kulli waxaa lasoo wici doonaa afar afar sagaal nambarkaasa lasoo wici doonaa
solob axmed fariin taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa bogaadiyey daafurka qeybta wicitaanada xarunta qaranna baahida markaas ay xaruntan u aas-aasan tahay keliya inayna ku ekaanin qofkaas soo garaacayay wuxuu noqonayaa qof muwaadina oo baahi qaba ama tuug handadayo ama xoolo laga dhacaayo ama biyo ku soo fataheen in wuxuu noqon karaa qof gurmad u baahan qofka gurmadka u baahani wuxuu u yaqaanaa dowlad lambarada waxaa laga yaabaa inayna u kala socnayn midka boliiska iyo midka xaruntani ay leedahay ee lagaga shaqeeyo xaaladaha kale ee gaarka isagu wuxuu dowladiibu gurmad ka doonanayaa marka dowladda hadduu gurmad ka soo doonto oo lambarkan nin rafaadsan oy tuuga dhibayso ama baahi kale oo gurmada u baahan oon ahayn tii fatahaadda iyo barakaca iyo maaragtay dabka iyo waxyaabaha maaragtay xaruntani ay ka jawaabi karta aan ahayn waxaan u baahannahay inuu helo muwaadinkaasi inuu jawaab gurmad inuu helaan u baahannahay waxaan rabnaa xaruntan koolka ku soo dhaca inay si toosa ugu gudbi karto xarumaha ciidanka booliiska ee gurmadka si kastaba tan iyo burburkii dalka kadib waa markii ugu horreysay oo qaybtan la dahfuro si bulshada soomaaliyeed loogu adeego